xaaladda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo waramayaa inay caadi ku soo noqonayso kadib dagaal magaaladaasi ka dhacay sabtidii khadka isgaarsiinta ee magaalada oo hawada ka maqnaa dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay ayaa maanta si rasmi ah dib ugu soo noqday ciidamada kenya ee qaybta ka ah kuwa amisom ee magaalada kismaayo ayaa maanta gudaha magaalada gaar ahaan suuqa iyo cisbitaallada geeyey saxafiyiin soomaali ah dhinaca kale shir ay dowladda soomaaliya ku baaqday in ay isugu yimaadaan kooxaha siyaasadda ee gobolka oo maanta lagu ballansanaa inuu ka furmo magaalada muqdisho ayaa u muuqan inuu furmay haddaba cabdicasiis xuseen ayaa xaaladda kismaayo siday imika tahay waxa uu ka waraystay maxamed kaafi sheekh abuukar oo ka mid ah saxafiyiinta maanta magaalada kismaayo ay kusoo wareejiyeen ciidamada kenya ugu horreynna waxa uu weydiiyey bal sida ay xaaladdu imika tahay magaalada kismaayo hadda xaaladeeda waa mid degan magaalada wax dagaalaa oo xilligaani ka socda oo dhinacyadii magaalada ku dagaalama udhexeeya magaalada kama jiraan laakiin waxaa kismaayo laga dareemayaa xiisado iyo weliba saameyntii dagaalada ay ku yeesheen dadka magaalada oo qaarkood aan aragnay waxa ay qabaan cabsi ah inay magaalada mar kale ay dagaalo ka dhacaan maadaama dhinacyadii dagaalamay weli magaalada ay ku jiraan islamarkaana mar walba ay dhici karta inay dagaalamaan maadaama weli aysan jirin cid kala dhex gashay iyo weliba dadaallo haatan muuqda oo labada dhinac la isugu keenayo waa gartay marka ciidamadii dagaalamay ee magaalada ku dhex dagaalamay iyagu weli magaalada miyay ku dhex jiraan magaalada inkastoo qaybo kamida aan tagnay haddana ma jiraan ciidamo si toosa magaalada iska hor fadhiya laakiin dadku waxay noo sheegayaan dhinacyadii dagaalamay magaalada inay isla joogaan oo magaalada meelo ka tirs meelo kamid ah oo la yaqaano labada dhinacba ay joogaan islamarkaana mar walba ay fududahay in ay dagaalamaan marka magaalada waa laga dareemayaa xiisadaha iyo weliba saameynta dagaaladu ay ku yeesheen waa gartay marka cabsida dadku ay qabaan ee ah inay dhici karto in labada dhinac dagaalamaan maxaa taa lagu fasiran karaa ma labadii dhinac baa isku diyaarinaya oo taageerooyin kala duwan baa dibadda uga imanaya ma ma qaab noocaasa magaalada ka jira guux noocaas miyaa jira inkastoo taageero badan aysan meelo kala duwan ay iska imaanayn haddana labada dhinac oo dagaalamay oo magaalada isla jooga dadku waxay ka cabsi qabaan in ay mar kale dagaal ay dhacaan maxaa yeelay dadka dagaalamaya waa dad isyaqaana oo magaalada wada joogay qaarkoodna askarta halkan joogta ay qayb ka wada ahaayeen waa gartay khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkii sabtidii dhacay ma la og yahay inta dhimasho iyo inta dhaawaca waktigan aad ila hadlaysid ku dhawaad toban ruux ayaa rasmi ahaan ku dhintay dagaaladii ka dhacay magaalada kismaayo sida naloo sheegay tiro kaloo intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen oo dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaaray markii la eego dhinacyadii dagaalamay iyo weliba dadkii shacabka ah ee degan magaaladan kismaayo marka cabdicasiis oo dadka dhaawacmo qaarkood oo weliba ay kamid yihiin dhinacyadii dagaalamay waxaa la dhigay isbitalka guud magaalada kismaayo kuwaas oo haatan lagu dabiibayo waa gartay marka waxaad iga warantaa magaalada kismaayo waxaa sabtidii isla maalintaa uu dagaalku dhacay lagu waday inuu furmo shir arrimaha kismaayo iyo gobollada jubbooyinka maamul loogu sameynaya inkastoo shirkaasi dib u dhacay bal waxaad iga warantaa dagaalkan dhacay iyo shirkaasi siduu u saameeyey iyo haddii magaalada ay joogaan ergooyin shirkaasi u yimid inay ka qayb galaan horta dagaalada ka dhacay magaalada kismaayo dhowr siyaabood ayaa lagu fasirayaa qaarkood dadka waxay ku fasirayaan in ay dagaaladaas ay ka dambeeyeen shirka la doonaya in lagu qabtay magaalada kismaayo dadka qaarna waxay sheegayaan dagaaladaas inay ka dambeeyeen dadaalo ammaanka lagu sugay oo lagu gogol xaray inuu shirka furmo kadibna dad magaalada deganaa lasoo qabtay ayagoo hubaysan kadibna sida dagaalada ay ku bilowdeen dadka qaarna ay kasoo horjeedeen dagaalka soo qaaday dhinacyada lasoo qabtay ama dadka lagu tuhmayo in ay magaalada hub ku dhex sitaan marka dagaalo ka dagaalada ka dhacay magaalada kismaayo runtii saameyn weyn ayay ku yeesheen shirarkii halkan lagu waday inay ka furmaan oo laga hadli lahaa ayaha iyo weliba maamul sameynta gobolada jubbooyinka marka ma jiraan ergooyin imika magaalada jooga oo shirkaasi u yimid
dadka deegaanka magaalada kismaayo iyo weliba dad aada ula socda arrimaha maamul sameynta gobolada jubbooyinka ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ay jiraan ergo badan oo ku sugan magaalada kismaayo qaarkoodna ay degan yihiin hoteelada ku yaala magaalada kuwaas oo halkan u yimid inay ka qayb galaan shirkii ka furmi lahaa magaalada kismaayo saddex iyo labaatankii bishaan aan ku guda jirnay laakiin arrimahaas ay carqaladeeyeen dagaaladii ka dhacay magaalada kismaayo iyo weliba dhanka kale oo dowladda oo ku baaqday in shir kale oo muqdisho ka furmo lix iyo labaatanka bisha oo maanta ku beegneed inkastoo shirkaasina uusan furmin marka magaalada shalay waxaa soo gaadhay wafdi dowladda ka socda oo saddex wasiira magaalada gudaha ma u galeen yay sarkeen maxaad adiguna ka maqashay waxyaalaha ay ka wada hadleen dhinacyaday sarkeen wafdigaasi oo horkacaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee soomaaliya islamarkaana xubno kale oo wasiirada ay qayb ka ahaayeen waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kadibna waxa ay kulamo la qaateen maamulka meelgaarka halkan ka jira magaalada kismaayo mas-uuliyiinteeda oo wadaadka lagu magacaabo sheekh axmed madoobe oo qayb ka ahaa marka gudaha magaalada ma aysan soo gelin wafdigaas kulan saacado qaatay oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ay ka qayb galeen kadibna waxay dib ugu laabteen magaalada muqdisho inkastoo wax badan aysan faahfaahin ka bixin kulamada ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka haddana waxa ay sheegeen inay arrimo badan ka hadleen arrimaha qaarna ay isku fahmeen laakiin wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in wafdigaas waxyaabo badan ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta maamulka waxyaabaha qaarna la isku fahmi waaye dareenka dadka markaad eegto siday iyagu u arkaan dagaalkan dhacay iyo weliba shirkii lagu waday magaalada inuu ka dhaco oo baaqday iyo dowladda iyaduna shir ku dhawaaqday in arrimaha kismaayo looga arrinsanayo oo muqdisho lagu qabanayo oo dabcan isna maanta lagu waday muqdisho laakiin aan u muuqan in maanta la qabanayo marka siday dadka reer kismaayo u arkaan arrimahaas horta dadku aad bay ugu kala qaybsan yihiin arrintan dadka qaar ee magaalada degan oo ayuu dhibaatooyin badan soo maray maalmihii ugu dambeeyena xasilooni dareemayay oo ganacsatada iyo weliba dadka magaalada degan ay qayb ka yihiin oo aan waraysiyo la yeelanay waxa ay sheegeen inay arrintan aada ugu xun yihiin islamarkaana ganacsigoodii iyo weliba isku socodkii magaalada iyo weliba noloshii magaalada xiisadahan ay saameyn ballaarna ku yeesheen dadka qaarna dagaalada aad bay ugu kala qaybsan yihiin oo si kale ayay u arkaan maxaa yeelay labada maleeshiya beeleed ee ku dagaalama magaalada kismaayo markii la eego dagaalka sida u dhacay iyo weliba maamul usameynta gobolada jubbooyinka iyo qorshaha shirkaba waa wax isku dhudhow oo saameyn isku yeelan kara marka dadku aragtiyo kala duwan ayay qaarkood ka bixinayaan oo si kale ayay u fasirayaan dadka qaar ee nolosha iyo weliba bulshada inteeda hooseysana dagaaladan aad bay uga naxsan yihiin waa tahay ugu dambeyntii waxaad ii sheegtaa bal doorka ciidamada kenya ee amison ka tirsan ee magaalada jooga iyagu doorka ay arrimahan ku leeyihiin socda hadday noqon lahayd qaboojinta xiisadda magaalada ka taagan iyo weliba guud ahaan bal siday u arkaan waxyaalaha socda taliyaha ciidamada kenya ee ugu sarreeya ee gobolada jubbooyinka iyo weliba gobolka gado antonio nigera oo isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo aan wax ka weydiin arrimahan wuxuu ka hadlaya arrimaha maamul sameynta wuxuu sheegay dadku inay ka tashanayaan ayaha iyo weliba maamulka ay doonayaan laakiin ciidamada kenya mandatekooda uusan ku jirin inay dhinac gaara ay taageeraan arrimahan kale ee dagaaladana taliyaha uu ku gaabsaday inuu ka hadlo haddii aan haleed inay dadaalo wadaan iyo weliba haddii aan haleed inay joojinayaan xiisadaha ka taagan magaalada
maxamed kaafi sheekh abuukar oo ka mid ah saxufiyiinta ku sugan magaalada kismaayo oo khadka telefoonka ugu warrameeyey cabdilcasiis xuseen halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a